Denmark dadku waa siman yahay taa macnaheedu waa in dadka oo dhammi isku xuquuq yahay iyada oo aan loo kala soocin rag iyo dumarkuu yahay halka ay ka yimaadeen iyo diintooda dumarka iyo ragguba waxay xor u yihiin aragtidooda iyo inay caabudaan waxa ay doonaan suuqa shaqada way u siman yihiin waxbarashadana waa u siman yihiin waxay kaloo u siman yihiin guursashada furriinka lahaanshaha iyo dhaxalka dumarka iyo ragguba waxay xaq u leeyihiin in ay aayahooda ka tashadaan sidii ay iyagu doonaan ayay u noolaan karaan iyagoo sharciga dhowraya